bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyad istishaadiye ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose camaliyadan oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda sidoo kalena ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta kuwaasi oo marayey duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose saraakiisha mujaahidiinta waxay noo sheegeen in camaliyadii shalay ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ay ku dhinteen labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada kufaarta yuganda ee kolonyadaasi la socotay sidoo kale ciidamada kufaarta yuganda ee camaliyadaasi ku dhaawacmay ayaa gaaraya afartan iyo saddex askari oo yugandhees ah oo la tilmaamayo in toban ka mid ah ciidamadaasi dhaawacoodu uu yahay kuwa garaab ah oo goobta laga qaaday sidoo kale kolonyadaasi waxaa la socday oo yugandheeska gelbinayay maleeshiyaad murtadiin ah iyagana camaliyadda ayaa khasaare xoogan u geysatay sida saraakiisha mujaahidiintu noo sheegeen murtadiintii ku dhimatay camaliyadaasi waxa ay gaarayaan ilaa sagaal askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen sideed kale sidoo kale camaliyadaasi ayaa burbur xoogan gaarsiisay gaadiidkii kolonyada ahaa ee ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka ridada ilaa saddex gaadiid ah ayaa la tilmaamayaa inay goobta ku basbeeleen oo ay ku gubteen kadib markii camaliyadu ay burburisay saddexdaasi gaadiid ayaa kale ah gaari tow ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kufaarta yuganda goobta ayuu ku burburay gaari cabdibile ah oo ay wateen maleeshiyaadka ridada isagana goobta ayuu ku burburay oo ku basbeelay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ku gubtay gaari nooca hartoobta ah oo ay wateen cadowga khasaaraha intaasi ayaa hadda la xaqiijiyey waxaa suuragal ah inuu khasaaraha intaa ka badan yahay wararkuna waxay tilmaamayaan in goobtii shalay camaliyadu ay ka dhacday ay xalay ku hakadeen ciidamada kufaarta yuganda oo teeriya xal oo dhan ay madaafiic afarta jiha u ridayeen taasi oo muujinaysa in khasaare xoogan uu gaaray oo diyaaradaha helikobterna ay goobta kusoo deganayeen kuwaasi oo daabulayay dhaawacyada iyo midadka cadowgii halkaa ku halaagsamayay camaliyadii shalay ka dhacday duleedka sabiidna waxay qayb ka tahay weeraro dhowr ah oo mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafa ay la beegsanayeen ciidamada kufaarta yuganda oo dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaanu la soconnaa laba toddobaad ka hor in duleedka afgooye camaliyad noocan oo kale ah ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo kolonyo yugandheesa lala egtay in ka badan afar iyo toban askari yugandheesna lagu dilay halka lagu burburiye gaadiid ay wateen oo ay qayb ka ahayeen taangiyo oo camaliyadda ay burburisay